Deegaanka Bulobar Tiro oo ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana ka mid ah meelaha dib u dejinta loogu sameeyey kumanaan barakacyaal gudaha ah ayaa laga bilaabay dhismaha madarasad carruurta ay ku baran doonaan qur-aanka kariimka dhismaha madarasadan oo bulshada deegaanka ay baahi weyn u qabeen ayaa waxaa gacan ka geysanaya qurbajoog ka soo jeeda deegaanka Bulobar Tire kuwaas oo u istaagay sidii ay mashruuc muhiim ah uga fulin lahaayeen deegaanka oo ay kasoo jeedaan daafurka dhismaha madarasada oo ay ka soo qayb galeen culimaudiinka deegaanka odayaasha dhaqanka guddoomiyaha deegaanka iyo xildhibaano ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay culimmadii goobjoogga ahayd iyaga oo ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato goobaha madaarista ilaahay subxaana watacaala mahadiska ali meeshaan isku keen keenay annaga oo wax kale ama muslim dhibkiisa ama wax kale aanan ka fikiraynin maxaa yeele ilahi subxana wuxuu leeyahy laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxi bayna naas macruufka ay ka mid tahay waxay ilaahay subxaana watacaala camalka la qabta camalalka ugu khayrka badnaa oo ah ilaahay kitaabkiisa meeshii lagu koryeelaya lagu baranay ayaan maanta dhagax dhignay dhagax dhiggan waa dhagax dhig hore u ahaa oo suldaanka hore uu dhex dhigay awalna way dhisneed madarasadan oo waxay ka dhisneed jiingad bay ahayd alxamdulilaahi waxaa ilaaha ku mahadsan wakti waktigan ka horreeyey oo dhowr sano laga joogo ayaan madarasada aas aasnay dad qurbajoog ah khayr allaha siiya ayaa suurto geliyey iyada oo bannaan ilmihii ay bannaan wax ku dhiganayaan ayaan jiingad ugu dhignay ilaahay wuxuu xugmay ramadaankii hadda ahaa ciyaalkii ku bilaabay alifaxmala ku bilaabay in ay masaajidkan ay taraawiixda maarata ay tujinaayeen oo kan ay ka tujinaayeen waa fadli ilaahay subxaana watacaala uu keenay waxaana ku mahadsan ilaah baa ku mahadsan humma waxaan ku mahadsan dadkii hergeliyey oo arrinkaas hergeliyey arrinka haddii saa uu noqday alxamdulilaahi waa loo istaagay haddana in insha allah madarasadii aan sii kordhinno oo aan ka dhigno insha allah dhagax aan ka dhigno shan qol ilaa lix qol oo dhagax ah oo insha allahu ilaahay idinkiis oo macadna maxaa la yidhahdaa noqdo ugu dambeyn guddoomiyaha deegaanka bulobar tire ayaa dhankiisa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda madarasada iyo sida ay markaasi u caawin doonto carruurta barakacayaasha iyo kuwa markaasi danyarta ah ee ku nool deegaanka bulobar tire oo dhowaan barakacyaal badan dib udejin loogu sameeyey deegaanka guddoomiyaha deegaanka bulobar tire madarasada maanta dhismaheeda daahfurayna waxaa waaye madarasadii bulobar tire oo jingada ahayd ma sii badinaya hadalka qurbajoogta reer jubbaland ee reer buulo bartire aaday u mahadsan yihiin wax badanoo fara badanay ka qabteen deegaankan wax badanna wuu dhiman tahay marka waxaan leenahay khayr allah idiin siiyo maalka iyo ubadkaba allah idiin barakay iyo owlaaddaba waxaan leenahay nimiyahow wax badan oo kaleoo fara badan oo shaqa ah yaalla halkan oona ubaaay u baahan tahay idinka inaad wax ka qabataan madarasadan waxaa waye masaajidka kogu la dhisay madarasada ku xigtay jingada aheyd haddana hadda waxaa laga dhisi hayaa waxaad sar waana soo dhaweynaynaa wax aada looga baahnay waay ciyaalkii ku dhasheen halkaana wax ku baranhaya qur-aanka hadda uu sii dhadhowi uu sii dhammaynhaya marka insha allahu tacaala dad badan oo soomaaliyeed halkan degan buulubartir waa laska dhaha laakiin soomaaliya degan soomaalidaas oo dhan ay waxtar u leedahay madarasada insha allahu tacaala wax ka badanna waa idinka rajaynaynaa